Dhaqanka dadka Soomaaliyeed ee berysamaadkii hada jari inqilaafka bulshada dhatiya iyo kaxalyang ah odayaasha dhaqanka maadaamayo jiraan xeerar iyo degsan sida arrimo kufsiga, isqabqabsiga, beero iyo dhiig biyooga. Kiisaska la xiriira kufsiga oo inta badan la xalliyo si xeer jajab ah yaa xafiiska xeer ilaalinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo arrimohoosay ku hadlaya waliba uu sheegay inuu adkay doonaan sharciga la xiriira kufsiga iyo han kale ee ku dhex dhiyo bulshada dhatiya simeelalankubiye walkasta oo sharciga ka horjeeda. Xeer ilaali ku-xigeenka Koonfur Galbeed Raxmo Maxamed Cali ayaa sheegtay in arrimo kufsiga aan la xallin karin wal ku dhisan sharciga oo halis iyo diri karno odayaasha dhaqanka iyaguna umaro arrimo qabiilka ah.
gabadha markii dhib loo geysto ama jirdil loo geysto ama kufsi loo geystana xafiiska ugu horeeya ee kasoo dhaceysa xafiiskeena waay ka gabar ahaan aniga markii gabarh la keeno oo maxaa la dhahaa kufsi loo geystay ama jirdil loo geystay gabadha waa la dejiyaa horta marka hore kiisas badanaa jira oo kufsigana soo gaaray qaarkood jirdil ah qaar maxaa la dhahaa arrimo qoysa isku haystaan oo inkastoo maxkamadda degmada badanaa ay gasho haddana saasay tahay wixii la talin ee oo anaga aan dhinaceena kaga aqoon badannaha oo hagid ee waa hagnaa gabadha markiina loo keeno oo kufsi loo geystay ama jirdil lagu sameeyey ama ninkeeda ha ku sameeyo ama cid kale ha ku sameyso marka hore horta maskaxiyana u dejinaa maskaxdeeda dejinaa in yacni maxaa la dhibkan haysto loogu doodayo maxkamadda qof yacni oo iyada wakiil ugu ah oo dhibkay qabto meesha ka sheegayo xaqeeda loo dhicinaya loo sheegaa dhibkay qabtay noo sheegtaa maxaa la dhahaa waraysigana anaa waraysto oo maxaa la dhahaa xafiiska wiilasha badanaa ma wareystaan maxaa la dhahaa inaa ani markaas cudurdaar ku maqanahay ma ogiye kiis kufsiya hadduu imaado ma wareystaan xeer ilaaliyaasha kale laakiin anaga markii oo aa tagnay waxaa la suubiyey in bataatanba heshiis aan la geli karin kufsi noocuu doonaba ha ahaado ama iskuday ha ahaado ama maxaa la dhahaa kufsi dhacay ha ahaado inaana la gelinin maxaa la dhahaa heshiis oda dhaqameedna uusa meesha usoo istaagin intay kufsiga usoo istaagi lahaayeen inay usoo istaagaan dil dilka ilaahi subxaana watacaala sheeg in saddex ay u furan tahay dhibanaha qofka weliyo damiga ah inuu cafi karo inuu diyo qaado karo in loo dili karo saddexdaas uu maxaa la dhaha uu ka gali karaa dood ama oo geli karaa ma ogiye kufsi bataatan heshiis ma laha heshiisna ma laga galo yacni laga yaabee bini aadana leeyahay qalad inuu dhaco laakiin bataatan waa kasoo horjeednaa kufsi in heshiis laga galo sababtoo gabadha cirdigeeda iyo sharafteeda lagu tuntay ma ahan haddana maxaa la in odayaal luuq intisal galaan ee wixii yaroo qadaadic yar ay ku kala qaataanoo gabadha sharafteedana bannaanka la keeno iyadana dadka dhan lagu baahiyo oo ishaga sirteeda iyo waxeeda dhan bannaanka yaalaan waxba u qarsaneen haddana lacagtaas la siinayo iskabadaa dadka qaarkood lacagaa la siiyaa qaarkood waxay suubiyaan xukunka iyo waxaas markii intaan la gaarina waxaa lagugu imaana lagu leeyahay wiilka iyo gabadha inaa isku darnaaba kusoo heshiinabo idinka xukun iyo waxaa ka hadlaysid sooma anaga maba ogolinbo wiilkan iyo gabadhan haddee barnaamijkan wiilkan uu sameeyey uu qalad ka dhacay uu geystay anaga waxaa ogolnahay oo xaalmarin u wadnaa gabadhan iyo wiilkan maadaama waxaan dhibkan dhacay waa ku xalinaynaa ee dhahaan guur oo gabadhi sharafteeda haddana mar labaad meesha lagu bahdilo iyada naftirkeed dismuraal ay ku noqoto marka saasaa ma jirto yacni kiis oo kufsi waxa laga gaari karo garyaqaanad raxmo maxamed cali weliba ay hadalkan ku sheegtay mar iyo ku qayb gali barnaamij dood wadaag haaye waana ka saabsanay arrimo hanraabta